حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqeenno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta uu islaamku siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaadhigay qur-aanka iyo sunnaha
طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى xalqadii hore ee barnaamijka waxay inoo joogtay waxyaabaha allah subxaanahu wa tacaala inooga soo saaray dhulka ee ka mid ah daawooyinka maadiga ah laguna xusay diinteenna islaamka ee kulansatay labada waxyi waxaana markii aan halkaas marayno ay daawooyinkaas u qaybsamayaan laba qaybood qaybta koowaad waa wax inoo xifdinaya caafimaadka ee ka hortegaya cudurrada waxaana ka mid ah cuntada cabitaanka hawada lebiska deganaanshaha jimicsiga gaadiidka iyo nadaafadda in sha allah dhammaan nuucyada aan soo tirinnay waxaan u dul istaagi doonnaa qodobqodob waxaana ku bilaabaynaa cuntada iyo cabitaanka
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
maadooyinka la doonayo inuu isticmaalo ruuxa muslimka ah ee ka taxadaraya caafimaadkiisa waxa ay noqonayaan saddexda nuuc middood kow cuntada iyo cabitaanka sida in la isticmaalo cuntooyinka saafiga ah waxaana ka mid ah burka qamadiga bariiska timirta iyo khudaarta nuucyadeeda kala duwan labo waa inuu isticmaalaa daawooyinka saafiga ah sida xabatu sawdada iyo geedka loo yaqaano qusdiga iyo wixii la mid ah saddex waa inuu isticmaalaa wax kulansaday labada qeybood ee aan ka soo sheekeennay ee ah cunto saafi ah iyo daawo saafi ah sida malabka saytuunka xulbada iyo wixii la mid ah cuntada iyo cabitaankaba waxaa lagu doortaa kuwa ugu tayada iyo dhadhanka wanaagsan in kastoo lawada og yahay sida caalamka loogu baahiyey kuwa la bacramiyey oo aan ahayn badarkii la yiqiinay ka hor waxaa hadda loogu yeedho xadaaradda ee ay gaaladu majaraha u hayaan cuntooyinka asalka ah ee aan lagu samayn dhallaroga waxaa had iyo jeerba lagu aqoonsadaa tayadooda hadba kala duwanaanshaha goobta wakhtiga iyo nuuca uu yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa inooga warramay tayada uu leeyahay saytuunka sababo ku aadan halka laga helo geedkiisa iyo qoraxda oo ku dhacda aroor iyo galab intaba الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
waxaan kaloon idinku waaninayaa fii bacdi riwaayaat waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam thoobkiisa iyo go-iisa iyo meeshu ku seexdo kaannahu thawbu zayaad saliidda kan iibi oo kale min kathrati saliida saliidda fawaa'id baa ku jirta weyn saliidda weliba khaasatan tan zaytuunka ah ee ilaahay uu si gaara barakadeeda qur-aanka ilaahay uu ugu sheegay wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa'a tanbutu bidduhni wa sibqin lilaakiliin aayat nuur uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala uu shajara mubaaraka ilaahay uu ku tilmaamay zaydkeeda laga miiray waa zayd barakaysan in ay caado ay noo noqoto in aanu jirkeenna ku masaxno in shaa allahu tacaalaa zaydkaas saliidda ood qur-aan ku aqriday ood jirkaaga marisay wax cudura in shaa allahu tacaala dib dambe isugu arki maysid biidni illahi tacaala laakiin daydan iyo caada ka dhigo waa min sunan asunan almatruukay ka mid tahay sunnooyinka layska daayey ayay ka mid tahay fa fiiha sir cajiib waxaa weeye fawaa'id fara badan baa ku jira khayr fara badan baanu ka aragnay in sha allahu tacaala
maanta oo la sheego in adduunku uu horumar samaynayo cuntadii waxaa ku dhacay waxyaalo naqsi ku keena qiimihii iyo tayadii ay xambaarsanaayeen waxaase xusud mudan in qaarkood laga sameeyo cudurro halis ah taasoo sida la ogaaday ay sabab u noqdeen waxyaabaha ay sameeyeen in badan oo ka mida bini'aadamka sidoo kale culimmada ayaa sheegtay in arrimahaas ay ku yimaadeen mid ka mid a laba arrimood oo kale ah in aysan jirin cabsi alle islamarkaana khiyaanada iyo qishka la xalaalaystay midda labaad ayaana lagu tilmaamay inay ku yimaadeen jahli dad yar oo ka mid ah caamada ayaana adeegsada iyagoo aan dareemin arrinkaas waxyaabaha la soo darsay cuntada iyo cabitaanada waxaa ka mid ah waxa loogu yeedho dhallanroga iyo in la adeegsado kiimiko iyadoo lagu darayo maadooyin laga dhigayo inay xifdinayaan jiritaanka dhadhanka iyo midabka shayga la beddelayo sidoo kale waxaa shirkadaha ganacsi ee cuntooyinka lagu arkaa iyagoo suuqa soo gelinaya waxyaabo aan ku bannaaneen shareecada islaamka kuwaasoo isugu jira hilibka qansiirka iyo bakhtiga oo lagu soo dhex qariyo waxyaabaha aan lagu baraarugin waxaana mararka qaar waxyaabaha noocaas ah oo wata magacyo waxba kama jiraan ah ay ka soo muuqdaan suuqyada ugu caansan caalamka waxyaabaha ugu muuqda ee ka markhaati kacaya arrimahaas ayaa ah waxyaabaha lagu daro xilliyada ay warshaduhu ku jiraan karkarinta saliidaha iyo sifaynta biyaha oo kuwa sameeya aanan ku xilin shuruudo caafimaad iyadoo muntajaadka qaarkood lagu soo daro raashinka la cuno ee xoolaha shimbiraha iyo kuwo kale oo aad u fara badan inkastoo uu jiro dagaal ka dhanha cuntada laga dhaxlo caafimaadka iyo wacyiga bulshada haddana waxaa dhanka kala jira rajooyin iyo aragtiyo muujinaya in ummaddan ay hurdada kaga tooseen ka faa'iidaysiga cuntada loo yaqaano kuwa galka leh sidoo kale qaar ka mid a dhinacyada mas-uulka ah ayaa u jihaystay sidii xoogga loo saari lahaa daryeelka wax soo saarka iyadoo lagu tashanayo sidii uga soo muuqan lahaayeen magaalooyinka iyagoo wata tayadooda iyo fawaa'idii lagu yiqiinay intaba waxaana barnaamijkeenna horay ugu sheegnay in badqabka raashinka ay caafimaadka jidhka ku leedahay kaalin aan la dhayalsan karin cuntada iyo cabitaankan ay saamayn ku yeeshaan caqliga waana arrimo ay ka markhaati kacayaan dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kala duwan waxaa sidoo kale laga maarmaan ah in qofka uu ilaaliyo sifooyinka uu u isticmaalayo cabitaanka amba cuntada iyadoo loo baahan yahay in waxyaabaha qaar uu ka dheeraado tusaalaha arrintaas kuma koobna oo keliya biyaha la cabo iyadoo la fadhiyo imaamu muslim allah ha u naxariistee wuxuu kitaabkiisa ku wariyey xadiid uu nebiga sala allahu calayhi wasallam uu ka warinayo saxaabiga jaliilka ahi abi hurayra radia allaahu canhu kaas oo rasuulku ku leeyahay midkiin isagoo taagan yuusan biyo cabin qofkii hilmaama ee isagoo taagan biyaha cabane ha ismatajiyo
حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزه اخبرني ابو غطفان المري انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقئ حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبه حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما
imaamu qurdubi raximahullah isagoo sharaxaya xadiidkan wuxuu leeyahay ويمكن أن يقال إن القيء وإن لم يقل أحد بأنه واجب عليه فلا يبعد أن يكون مأمورا به على جهة التضبب وهو يؤيد قول من قال إن النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر فإن القيء استفراغ مما يخاف ضرره wuxuu leeyahay xadiidka iyadoo suuragal ay tahay oo cidna aanay oranin in qofku markuu biyo uu cabo isagoo taagan inuu iska soo matajiyo ayaa waajiba haddana dhinaca kale markii la fiiriyo waa ma'amuur qofku inuu iska soo matajiyo caafimaadkiisa ku jira caafimaadkiisa ayaa ku jira oo waxay leeyihiin qofkani markuu taagan yahay oo biyo cabo biyahaasi qaabkii calooshiisa ugu dhaceen waxaa laga yaabaa inay darar iyo xanuun iyo caafimaad darro ay ku keento hadduu markaa iska soo matajiyo oo biyihii bannaanka uu soo dhigo dararkii iyo maradkii iyo xanuunkii iyo caafimaad darradii looga baqaayay ayaa bannaanka usoo baxaya hadduu wixii bannaanka usoo baxana qofkii muxuu noqonayaa qof dararkii iyo caafimaad darradii ka badbaadi buu noqonayaa min jaanibin aakhar xadiidka waxaan ka faa'iidaysan karnaa uu ishaarayaa waxyaalaha ka hortagga loo yaqaano ayuu ishaarayaa qofkani markuu biyahan cabay ee layidhi iska soo mataji waxaa laga yaabaa markuu soo cabay calooshiisa ay ku dhaceenba inaanu cudur ku dhicin baa laga yaabaa laakiin bacda ayaamin wa bacda mudda in biyaha sababtoodu xanuun ay ku yimaado ayaa laga yaabaa hadduu laakiin iska gaadho oo bannaanka soo dhigo maxaa meesha ka soo baxaysa xanuunkii iyo dararkii mutawaqic ahaa ee la filayay inuu meesha ka baxo maanaa sidoo kale waxaa jira axaadiid fara badan oo laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasallam kuwaasoo dadka muslimiinta ah looga digayo dhibaatada ka dhalanaysa in ruuxa biyaha cabaya uu ku neefsado weelka uu biyaha ka cabayo amba xitaa uu afuufo haddaba sheekh cabdulwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa inooga warramaya axaadiistaas iyo cillada ku jirta in lagu neefsado weelka amba la afuufo shayga la cabayo amba la cunayo waxyaalaha shareecadu ay reebtay waxaa ka mid qofka markuu cabbaha biyaha ama caanaha oo kale waxaa laga yaabaa dee inay neef qabato inuu ku dhex neefsado ma aha waalka afka ka fogee neefso kadib haddana cab neef hadday ku qabato iska fogee haddana cab iska foge wahaakadaa sidaa biyahaada ku dhammaysa maxaa la diiday dee sida xoolihii muxuu ahaa intaad biyihii aad jiiddo aad jiiddo neef markay ku qabat aad ku dhex siidaysow arrinkaa marka lama ogolo waa manhi xadiidkii waxa uu bukhaari iyo muslim oo min xadiidi abi qataada nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa shariba axadukum falaa yatanafas fil inaa axadkiin hadduu cabbaha ama biyo ama caano wuxuu doonaba yuusan ku dhex neefsanahee waalka gudihiis lama ogolow nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadduu cabbaha kaana yatanafas fi sharaab halaatan nabigu markuu cabbaha saddex jeer buu neefsan jiray wuu cabbayaa day neef qabat wuu iska fogeyn haddana wuu cabbayaa wuu iska fogeyn wuu cabbayaa haddana wuu iska fogeynayaa arrinkaa marka nabigu wuxuu ku ciliyay calayhi salaatu wasalaam ee innahu arwaa wa amra'u wa abra'u arrinkaas oo in saddex jeer qofka sidaa uu sameeyo arrinkaasaa u cokanaasho badan oo biyihii wuu ka dhergayaa marka wa amra oo muxuu aha kaasaa marid lahoo waxa weye biyihii dhuuntay marayaan si wanaagsan bay u marayaan isagaa abra ahoo caafimaad badan saasuu nabigu uu ku celiyay calayhi salaatu wasalaam waa in marka uu ka fogeeyo uu ka fogeeyo Eh, runtii xadiidka naaxiya marka laga fiiriyo naaxiya nafsiya waxaa loo diiday in lagu dhexneefsado waxaa laga yaabaa de haddaad biyi adigu aad cabto oo adiga aad cabto qof kale hadhow haddaad u dhiibto adoo biyihii intaa cabbi ku dhexneefsaday inuu ka hadaa laga yaabaa waa naaxiya nafsiya waa loo reebay dhanka kale naaxiya dhibiya oo caafimaad baa ku jiro oo waxa weeye haddee haddaad ku dhex neefsato neeftaan dee waxaa laga yaabaa haddee nafteeda dee fayris iyo in aafo marka uun afkaaga ama sankaaga inay ka soo baxaan maxaa yeele anna alamraad tantaqil can dariiqi tanafus waxaa laga yaabaa neeftaas aad biyihii ku dhex furtay waxaa laga yaabaa hee inay bakteriya iyo aafo ay raacdo Een, oo dhankaas waa naaxiya dhibiya dhanka kale ayadana waa dhan kaloo muxuu aha xagga caafimaad qofka caafimaadkiisi baa ku jira caafimaadkiisa oo biyaha qofka hadduu hadda biyihii waxa weeye uusan neefsanin oo xoogaha markuu cabo uusan neefsanin laakiin jug jug jug uu neefsaday jug jug jug taa marka waxay leeyihiin waxa weye qofka dhibaatay u keeni dhibaato waxaa laga yaabaa jugjugtaas in biyihii iba- waxa weye iba ku margadaan biyihii inay ku saaxdaan oo ku margadaan way surowdaa wa min aafaati shurbi eh, nahla waaxida aafaadka waxaaba ka mid qofka hal mar inuu biyihii caba soo neefsanin annahu yukhaaf minhu ashariq inuu biyihii uu ku margadaba taa way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta oo culammada qaar wayba tilmaameene ama dhaqaatiirta naftooda way tilmaamayaan oo arrintaa jujugta ah beerkay wax u dhib marka wa- tajrib ahaan waa loo ogaaday oo jujugtaas waxaa laga yaabaa dee beerki eh, inay wax u dhinta taana dee waa waa suurowdaa wey marka aduu tacaaliimtaa sharciga in la qaato waxaa kaloo ayadana la mid in annafqu fi dacaam washaraab afuufidda dad baa marka afuuf shahay afuufayaan qaar waxay leeyihin waaba ku qaboojinaynaa ama xoogaha saxar qashin hadday ku arkaan wayba afuufayaan maamooyinka xataa u badayihin markay caruurtay wax siinayaan qashin bay ku ark kolkaasay afuufa wayba afuufiba ciyaalkii ama caruurtiina way siini nabigu wuu reebayo abu daawuud iyo dee meelo kale ku yihin sunanta nahaa nabiyu sala allah alay slam an yutanafas fi linaai oo yunfaq fiihi waaba ka in lagu dhex neefso ama la afuufaba ibnu xajar markuu sharxay xadiidkan wuxuu yidhi horta waxaa nahyiga ku yimid can nafqi fi linaa axaadiid badan baa ku timid in macnaha la afuuf afuufidda Ee, tanafuskana waa saasoo kale ayadana dee axaadiid hadda waaba soo marnay waxaa laga yaabaa marka tagayur ama doorsoon xagga nafti naftiisi oo xoogaha qofka tagayuruntay iyo neeftiisi iyo imaa likowni mutanafis kaa marka neefsanahay kaana mutaqayir alfam waxaa laga yaabaa afkiisi inuu isbedelo afkii oo dee qurmoon xoogaa isbedelo bima'kuuli maalan xoogaha wax shiira ayuu soo cunay ama ow libucdi cahdii bisawaaq walmadmadla ama xilli dhowba cadi goormaa ugu dambaysa luqluqosho goormaa ugu dambaysa afkii oo wasaq dhimanahay yuu ku dhex neefsanayaa marka ama waxa weeye lianna nafsa yascad bibukhaarin macid ama calooshu dee waxaa laga yaabaa marka qaar uun baa ka soo kacayo macidadii oo bukhaara ama yaa ka soo kacayo marka haddee wix hadduu marka afuuf waxaa laga yaabaa haddee sunti meesha inay gasho wey. Een, nafqiga sheekha marka wuxuu leeyahay waa nafqu fi hadi axwaal nafqiga xaaladahaas dhammaanto ashaddu min atanafus wax haddee neefti waa la diiday soomaa afuufiddu waaba ka daran tahay ibnu carabi wuxuu leeyahay huwa min makaarim akhlaaq arrimaha la sheegay waa akhlaaqda wanaagsan marka ma aha in biyaha lagu dhex neefsado ma aha in la afuufo maarata cabitaankii iyo dee cunada in la afuufo marka aadaab wanaagsan bay shareecadu marka meelaha dee xanuunada laga qaado meelahaasaa ka mid marka tacaaliimta sharciga in la qaato waa sunnooyinka wanaagsan oo ina faray nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah in intaan cunnada la cunin amba cabitaanka la cabin in allah aan xusno oo aan dhahno bismillaah arrintan waxaa inoogu jirta faa'iido weyn waa kan sheekh cusmaan dacwo oo inoo sharaxaya faa'iidooyinka ku jira in cuntada ka hor allah magaciisa la xuso walaalayaal in cuntada marka la cunayo marka hore bismilah la yidhaahdo marka la faaruqo la dhammeeyana i- ilaahay loo mahadiyo marka amarkoodana waa macluum faa'iido badanna way leeyihiin tirmidi wuxuu wariyey sunantiisa xadiis caaisha ay warisay in nebigeenna sal alla alay wasalam qaala uu yidhi idaa akala axadukum dacaaman haddii midkiinu cunto cuno falyaqul ha yidhaahdo bismillah fa ina siya haddii uu ilaawo fii awali cuntada awalkeeda hadduu ilaawo falyaqul ha yidhaahdo markuu xasuusto bismillaah fii awalihi wa aakhiri sidaa ha yidhaahdo Ee, muslimna wuxuu ku wariyey saxiixiisa xadiis anas bin maalik uu wariyey in nebigeena sal ly slam qaala uu yidhi ina allaha ilaahay la yardaa can alcabdi ilaahay addoonka raalli buu ka noqdaa an yaakula akla inuu addoonku cuno cunto oo markaa fa yaxmadahu ilaahay uu ku mahadiyo ha, calayha cuntadii uu cunay aw amase yashraba sharba uu cabitaan cabo oo markaa fa yaxmadahu calayha ilaahay uu ugu mahadiyo cabitaanka marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa walaalayaal in cuntada marka la cunayo bismillaahi la yidhaahdo barakay leedahay barakay leedahay marka cuntada aad faaruqdana aad ilaahay ku mahadiso maxaa ku sugan xadiiska ilaahay raalli buu ka noqdaa dee qof ilaahay raalli ka noqday caafimaad buu alla siinaya khayr buu helaya به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii lixaad ee barnaamijkan ugu magac darnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saaraynay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta ay diinta islaamka siisay caafimaadka bini'aadamka insha allah waxaan xalqada xigta diiradda ku saari doonnaa qaacidooyin iyo fawaa'id caafimaad oo kale oo aan kala soo dhex bixi doonno qaar ka mid ah axaadiista saxiixa ah ee laga wariyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam kula dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع